بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii baajatu quluubi alabraar wa quratu cuyuun alakhyaar fi sharxi jawaamic alakhbaar oo sheekh cabdiraxmaan asicdi uu iska lahaa waxaan soo gaarnay xadiidka saddexaad alxadiidu athaalith can tamiimin addaariy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa qaaluu liman yaa rasuula allah قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم تمام الدار وحلقة وري الله كرع النقدة إنه يري رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحو يري دينكو ونصيحه دينكو ونصيحه دينكو ونصيحه مركز وحي يراهدين يو نصيحه وياه قال وحي لله الله يو نصيحه وياه ولكتابي كتاب كيس ولرسوله رسول كيس ولأئمة المسلمين إيا مدحدي مسلمينتا وتلناي وعامتهم إيا عامدودي مسلم باوري حديث كاس شخصية دوحو ليهي رسولك صلى الله عليه وسلم كلمة النصيحة دعا وكسوع العلي مهمة إلى درتين إيو اهتمام وسينا إيو أرين كان iyo ummadiyo uu rasuulku sala allahu alay slama ku hanuuninayo inay si dhaba u ogaadaan in diinkan dhammaantiis qeybta muuqata iyo qeybta qarsoonba uu ku guda jiro naseexada oo naseexada uusa ka baxayn naseexo marka maxaa la yidhaahdaa sheikhu wuxuu leeyahay wahiya alqiyaamu taamu bi hadi alxuquuqi alhamsa waa in si saxa loo guto xuquuqdan shanta ah karara nabiyu sal ly slm hadi lkalimata ihtimaaman lilmaqaami wairshaadan lilummati an yaclamuu xaqa alcilmi ana diina kulahu daahirahu wabaatinahu munxasirun fi nasixati wahiya alqiyaamu taamu bihadi alxuquuqi alkhamsati marka shantan xaq ee la sheegayo si gaara yuu shiikhu uga sii waramaya mid walba fanasiixatu lilahi buu leeyahy sheikhu marka alle oo loo naseexeeyaa waa in la aqoonsado kelinimadiisa alle inuu keli yahay oo cibaadada uu keligii mudan yahay oo isagu uu maaragtay keligiis khaaliq yahay oo isagu keligiis maaragtay mudabbir uu yahay oo keligiis uu raasiq yahay wax alle wixii maaragtay alla uu la keli ahaa inaad ictiraafto ood yaqiinsato yaa horta nasiixadi ah waxaa kaloo nasiixo lilaahi ah inaad ictiraafto inuu alla uu la keli yahay tilmaamaha dhammaystirnaanta si aan qofna uusan kula wadaagi karin yani wax kaloo mushaariga aysan kula wadaagi karin si nabad waxaa nasiixo lilaahi iyaduna ah in qofku uu la yimaado cibaadadii alle si muuqata iyo maarata tii baatinka ahaydba iyo inuu alle usoo noqdo waqti walba uu cubuudiyada ula soo noqdo yacni cibaado iyo khuduuc asaga u khuduucayo iyo inuu asaga wax ka raadiyo alle uu wax weydiisto oo wax ka dalbado iyadoo raqbe ay ku jirto oo wax doonaya cabsina ay ku jirto wax ka cabsanaya qofkaasi waxaa kaloo shardi ah in toobadkeenna uu meesha uu jiro qofku uu dunuubti ka soo noqdo haddaadan taa'ib ahayn naasix lilaahi ma tihid waa in marka toobadkeenna uu meesha jiraa iyo in alle dambi dhaaf la weydiisto mar walba oon laga daalin sababtu waa maxay addoonku mar walba gabadfal wuu ku dhacaa waa qasab inuu gabadfal ku dhacaayo oo waajibaadkii alle sida la raba aanu u imaanaynin ama mararka qaarkood uu xaaraantii ku dhacaayo uu ku dhiiranayo inuu ku dhaco haddii marka qofkii laga helo tooba joogto ah iyo dembi dhaaf weydiisasho alle uu dembi dhaaf weydiisanayo oo dhammaystiran nuqsaantii meeshaas waa kabantaa camalkiisi iyo hadalkiisina waa dhammaystirmaanoo waa u toosaan taasi marka waa naseexadii alle loo naseexeynayo waa in kelinimadiisa la ictiraafo kelinimada uu la keli yahay tilmaamihiisii dhammaystirnaa la ictiraafo cibaadadiisii maar si fiican loola yimaado iyadoo haddana tooba ay la socoto mar walba iyo dambi dhaaf weydiisasho naseexada loo naseexeynayo kitaabka alla marka maxay tahay iyadu waxay ku timaadaa ay ku dhici kartaa in qur-aankii la xifdiyo oo haddana macnihiisii loo fiirsado oo aanu afka iska soo marin uun bes waa in alfaaddiisii iyo macaanidiisiiba la barto laguna dadaalo in lagu camal falo qur-aankii oo qofku naftiisana uu ku dabaqo dadkii kale maaragtay uu sulta ku leeyahana uu ku dabaqo ahalkiisa iyo wixii lamid a iyo hadduu amar bimacruuf nahy can munkar uu sameynayo oo kale naseexada loo naseexeynayo rasuulka sal ll slam maxay tahay waa in rasuulkii sala allahu alayh wasalam la rumeeyo lana jeclaado weliba jacaylka la jecel yahay rasuulka sal ll ly slama uu ka xoog badan yahay nafta nafta adugu aada leedahay jacaylka aada jeceshahay xoolahaada jacaylka aada jeceshahay ilmahaada jacaylka aada jeceshahay intaaba jacaylkooda waxaa ka horeeya jacaylka rasuulka sal ll ly slama oo ka xoog badan sidoo kale naseexada rasuulka sal ll ly slama loo naseexeynayo waxaa ka mid a in lagu raaco usuushii diinta iyo furuucdiiba oo aan la khilaafin wixii caqiide ku saabsan iyo wixii camal ku saabsanba oo hadalkii rasuulka sal alla ly slama ka sugnaaday laga hormariyo hadalka bani aadamka kale dadkaas nooci doonaan ha aadaan say doonaan ha u qiimo badnaadaan mar walba hadalkii rasuulka sal alla ly slama haddiiba uu sugnaado waa in la hormariyo hadalkii rasuulka sal alla ly slama waxaa kaloo naseexadii ka mid a rasuulka sal ly slam loo naseexinayay in dhaqankiisii la qaato iyo hanuunkiisii diinkiisiina loo gargaaro naseexadii ka mid tahay loo naseexeynayo rasuulka sal alla alay slam naseexada madaxda muslimiinta loo naseexeynayo madaxdaas waxaa soo gelaya ninkii waddanka ugu sarreeyey iyo kuwii maaragtay gobollada iyo xukumay iyo nimankii qaahliyaalka ahaa oo dadka kale xukumayey waxay usoo daadegaysaa ilaa maarat qof kasta oo wilaayo caama leh oo maamul guud ama maamul gaaraba haysta nimankaa marka aimada lagu sheegay naseexada loo naseexeynayo maxay tahay nimankaa madaxda ah waa in madaxtinimadoodii la qirsan yahay oo la ictiqaadsan yahay inay madax ku yihiin waa ina ictiqaadsanta oo la maqlo lana adeeco dadkan lagu tirtirsiiyo inay maqlaan oo madaxtinimadooda ogolaadaan oo ay adeecaan dadki lagu tirtirsiiyo sidoo kale inaad la timaado intii aada awoodo oo ah in iyagii ay maarata hanuunaan oo ay xaqi ku dhaqmaan waa in ayagii laftoodii wax loo sheego xaqaasi kugu leeyin laguna baraarujiyo wax alla wixii anfacaya dadkana anfacaya le dadka iyagaa xukume iyo inay maaragtay u istaagaan waajibkii ayaga saarnaa intaasay kaaga baahan yihiin nimanka madaxda ee muslimiinta ah naseexada loo naseexeynayo dadkii caamada ahaa oo shacabka ahaa maxay noqonaysaa waa inuu la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay uuna la naco waxa naftiisa uu la necab yahay oo uu ku dadaalo siduu arrimaha u xaqiijin lahaa wanaaggaas ay u heli lahaayeen dhibkan uga ilaalin lahaa hadba intii suurtagal ah waa inuu ku dadaalaa sababtoo qofkii wax jeclaada waxa waa uu ku dadaalaa oo sidii ay u xaqiiqoobi lahaayeen oo ay wax maaragtay jira u noqon lahaayeen oo caalamka maaragtay u soo baxay wax dhammaystiran u noqon lahaayeen buu ku dadaalaa hadduu wax jecel yahay waxbaan jecelahay shaqana qaban maayo wax sax maa marka inaad la jeclaato wax naftaada la jeceshahay lana nacdo waxaad naftaada la nacabtahay waxay u baahan tahay dadaal ayay u baahan tahay rasuulku sal lla ly slam marka wuxuu fasiray naseexadii arrimahaas shantaa buu ku fasiray oo kulansanaya xuquuqdii alle oo loo istaago xuquuqdii kitaabka alle oo loo istaago xuquuqdii rasuulka sal ll ly slam oo loo istaago xuquuqdii muslimiinta oo dhamm ay kugu lahaayeen siay doonaan ha u kala duwanaadaan darajooyinka ay doonaanna ha kala yeeshaane marka meesha waxaa soo galay diinkii o dhan baa soo galay wax diinkii ka mid a oo meeshan ka maqan oo hadalkaa rasuulka sal lla ly slam ee hadal maaragtay wax kulmiyo ah oo wax koobana ah wax diinka ka mid oo ka baxsan maba jiraanba alxadiiث الرaabic can abi hurayrata radi allahu canhu qaal ataa acraabiyu annabiya salى اllahu alيyه wasalam faqaala dullanii calىa camali idaa camiltuhu dakhaltu اljannata qaala tacbudu اllaha walaa tushriku bii shayئa watuqiimu الsalaaةa almaktubata wtuؤdi الzakaaةa almafruudata watasuumu ramadaana qaala waladii nafsii biyadihi laa aziidu calى hada shayئa walaa anqusu minhu falama wallaa qaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalama man sarahu an yandura ilى rajuli min ahli اljannati falyandur ilى hada mutafaqu calayh abu hurayra allah ka raali noqday wuxuu yidhi nin caraabiya yaa rasuulka sal ly slam u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi waxaad itusisaa camal haddii aan sameeyo aan jannada ku gelaayo itusi buu yidhi markaasaa rasuulku sala allahu alay wasalam u jawaabo wuxuu yidhi alla ayaad caabudaysaa keligiis cibaadadiisina wax la wadaajin maysid waa tawxiidkii salaaddii faradka ahayd ee waajibka kugu ahaydna waad oogeysaa iyadoo dhammaystiran wa tu'addi zakaata almafruuda zakadii waajibka ahaydna waad gudanaysaa waa qofkeeda xoola haysta watasuumu ramadaana ramadaankina waad soomaysaa arkaantii islaamka shanta ahayd afar ka mid ah yaa marka lagu sheega meeshaas tawxiidkii iyo salaadii iyo zakadii iyo soonkii xajkii un baa dhiman oo isaguna maarad ku waajiba qofkii awood leh ninkaasi kolley nin iska faqiiru ahaa sida ka muuqata qaalo wuxuu yidhi ama xajkaa markaas dhici karta inaan la waajibinba oo dib u dhacay qaalo wuxuu yidhi ninkii acraabiga ahaa waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allihii aniga naftaydu ay gacantiisa ku jirtaye laa asiidu calaa haada shay-a intaa aad ii sheegtay oo jannada lagu gelaayo waxba ku dari maayo walaa anqusu minhu waxna ka nuqsaamin maayo waxba ka dhimi maayo falamaa wallaa markii uu jeestay oo ninkii u dhaqaaqay acraabiga ahaa qaala annabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati qofkii uu farax gelinayo inuu arko qof ahlu jannadii ka mid a falyandur ilaa haada ninkan ha fiiriyu yidhi xadiidka bukhaari muslim baa wariyey shiikhu wuxuu leeyahay axaadiis fara badan yaa ku soo aroortay asalkan weyn oo ah macnaha wixii camalkii jannada lagu gelaayo ah axaadiistaa marka dhammaantood waxay ku tusinayaan qofkii gutaa oo la yimaada wixii alla ku waajibiyey hadba hadda waajibkaasu sida uu yahay ila waajibkiyaa kala qaybsamaa moogta yacni farad farducayn wax la yidhaahdo iyo fardu kifaayo wax la yidhahda jira farducaynka laftiisaa sii kala duuduwan oo hadda farducaynka laftiisii yani tawxiidkii iyo salaadii iyo maaragtay soonkii qof kasta oo de mukallaf oo baaliq oo caaqila yaa laga rabaa soo maaha iyo furuud waxaa jirta waajibaad shiikhu wuxuu leeyahy waxaa jira buu leeyahay yani asbaab gaara maaragtay wuxuu lagu waajibiyey sida zakadii oo kale qofkii xoola haysta xoolahaasna ay nisaab gaaraan yani zakada waxay ku waajibtaa qofkii xoola haysta xoolahaasna ay nisaab gaaraan sanadna uu ka soo wareego intuu xoolaha haysta soo maa waa sabab marka maalkii a marka sabab ah xoola haysasho yaa sabab u ah marka waajibkaas qof kasta waajib kuma ah iyo qofkii xoola haysta yaa maarata zakadu ku waajibtaa sidoo kale xajkina waa qofkii awood u leh oo gaari kara maaragta beytka ilaahay oo awoodu ku xaj yeeleh marka furuuddiya marka saasa oo midna waa mushtaragoo dadkii o dhan baa laga wada rabaa midna waa mid maaragtay sababo darteed laisugu yeesho marka furuuddii kifaa'iga ahaydna lafteedu waa dhici karta inay soo gasho meesha sida mathalan jihaadkii oo kale iyo oo isaguna hadda moogtahay aan qof kasta ku waajibeyn jihaadku raggu ku waajibaa haddana maarata waa in awood loo leeyahay waana shaqo dowladeed marka inuu furuuddii cayntahayd ka wado furuuddii acyaantii oo aan niri maarata qof kastoo mukallaf oo baaliq oo caaqil ayaa laga rabaa yay u badan tahay in furuuddii yani kifaa'iga ahayd ay soo gashana way dhici kartaa waxay leeyihin culimmadu yani farqiga u dhexeeya fardu kifaayaha farducaynku waa maxay waa in fardu kifaayuhu uu ummadoo dhan ku waajibo laakiin haddii qaarkood ay sameeyaan uu dembigii maaragtay aysan ku dambaabeyn macnaha oon loo qabsanayn farducaynkuna waa maxay dadko dhan buu ku waajibaa in qof walba uu gaarkiisa u sameeyo moogiye si kale farducaynku kuma dhaco marka furuudu kifaayada waxaa ka mid ah yani dadkii dhintay oo kale in la diyaariyo si maaragtay loo duubo oo lagu dukado marka jihaadkii iyo in maaragtay qaalinimo laga shaqeeyo iyo wixii noocaas oo kale ah waa masaalix caama soo ma jeedid sharci ahaana lees faray kaas fardu kifaaya yidhahdaan marka waa wax mushtaraga yani xuquuqda qaarkeedna moogta bani aadamkaas si gaara u laho sida wixii maaragtay cuquud lagu hanto oo kale iyo qofkii mathalan qisaas xaq u lahaa inuu wax ka qisaasto oo kale waa wax maarata qofkii khaas u ah calaa kulli xaal war dheeraa ku jira fardu kifaayadaasi farduciinkaas laakiin hadda waxba ku dheerdheeraan mayno shiiku wuxuu leeyahay yani maadaama furuudda ay xoogaa saas u kala duwan tahay waajibaadku saa u kala duwan yihiin farducooyinka laftiisiyaa macnaha kala duwanaanaya shiiku marka wuxuu leeyahay qofkii waajibaadka la yimaado guta xaaraantiina ka dheeraada wuxuu mutaa janno gelideed iyo in naartii uu ka badbaado qofkii marka taa laga helo oo waajibkiina samaynaya xaaraantiina ka fogaanaya wuxuu mudnaanayaa magacii islaamka in muslim la yidhaahdo iyo magacii imaanka muumin la yidhaahdo wuxuuna ka mid noqonayaa dadka mutaqiinta ah oo alla ka cabsada oo liibaanay oo aakhiro badbaadaya wuxuuna ka mid noqonayaa dadkii qaaday jidkii mustaqiimkaayo toosnaa sheikhu wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa shabaha oo u dhow alxadiid alkhaamis xadiidka afaraad ee hadda aan soo akrinay ee abu hureyra ee ninka caraabiga uu su-aasha weydiiyey rasuulka sal ly slama uu leeyahay tusi camal haddii aan sameeyo jannada gelaya waxaa shabaha buu leeyahay oo u dhow alxadiid alkhaamis xadiidkan shanaad عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وحول شيخه سفيان بن عبد الله الثقفي وحلقة وريه إنو يري وحن إري رسولك الله waxaad ii sheegtaa hadal aan adiga gadaashaa qofna weydiinayn oo islaamka ku saabsan macnaha waxay anfacaya aniga islaamnimadeeda ii hagaajinaya oo aan ku dhego yaan u baahanaha buu leeyahy moogta taasaan kaaga baahanaha buu yiri markaasa rasuulku sal ly slam uu jawaabo wuxuu yiri qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi taah lagaa helo allaan rumeeye dheh suma istaqim kadibna ku toosnow towxiidkaas iyo taacada alle rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey sheikhu wuxuu leeyahay ninkan wuxuu ka dalbaday rasuulka sala allahu alay wasalam hadal kulminaaya khayrka oo dhan oo qofkii hadalkaa ku dhaqma gaadhsiinaya badbaado markaasaa rasuulku sal ll slam wuxuu faray inuu alla rumeeyo alla rumayntiisna waxaa soo gelaya wax alla wixii ay waajib ahayd in la ictiqaadiyo oo caqaa'iddii iimaanka iyo usuushiisii ka mid a iyo wixii soo raacay oo acmaashii qalbiga bani aadamka maaragtay ku jirtay ah ile acmaal qalbigaa jirta moogta sida maxabada iyo maaragtay wixii lamid ah iyo hoggaansan iyo in maaragtay alla laysu dhiibo si maaragtay qarsoon iyo si muuqataba in alla loo hoggaansamo taana marka la joogteeyo marka waa wixii caqiidada ku saabsanaa iyo in alla loo hoggaansamo iyo in lagu toosnaado diinkaas toosan ilaa laga dhimanayo xadiidkani marka wuxuu shabahaa qowlkii alle ahaa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taczanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuwacduun kuwa yidhaahdeen annaga rabbigeen waa alle oo keligii ah kana beri noqdeen macbuudaadka kale la caabudo iyo waxaas mushrikiintu ay caabudayaan kadibna ku toosnaaday towxiidka alle oo aan shirki ku darin kuna dadaalay daacadii alle oo wixii la farayna la yimaada wixii laga reebana ka jooga istiqaamadu waa taas maxay helayaan marka abaalmarintoodu waa maxay tatanazalu calayhim almalaa'ikatu malaa'igtaa kusoo degta markay dhimanayaan anlaa takhaafuu iyay leeyihiin ha cabsanina walaa taxsanuu hana tiiraanyoonina yacni mustaqbalkiina ka cabsan maysaan wixii laga soo tegana ka u tiiraanyoon maysaan wa abshiruu kuna bishaaraysta biljannati alatii kuntum tuwacduun jannadii laydin yaboohaayey ku bishaaraysta marka cabdiraxmaan ibnu zayd wuxuu leeyahay istiqaamu macnaha calaa cibaadati illahi wa calaa taacatihi buu leeyahay alle caabududay caabudaayeen iyo daacadii alle ay maaragtay ateecaayeen iyay ku toosnaadaan buu leeyahay ibnu cabaasna wuxuu yidhi istaqaamuu calaa adaa'i faraa'idi waxay ku toosnaadaan waajibaadkii oo ay la yimaadaan sheikhu marka wuxuu leeyahay aayadda isagoo maaragtay fasiraaya alla wuxuu ka dhaliyey rumayntii alla la rumaynaayey iyo toosnaantii diinka lagu toosnaa in laga badbaado shar oo dhan jannana la helo wax alla wixii la jeclaana la gaaro nusuusta kitaabka iyo sunnada ee faraha badan leh waxay ku tusinayaan in iimaanku uu kulansanayo waxa qalbiga ku jira ee caqiidooyinka saxda ah iyo acmaasha qalbiga ku jirta oo ah in qofku uu khayrka jecel yahay shartana maaragtay uu ka cabsado khayrka uu doonayo shartana uu necab yahay waxaa kaloo soo gelaya iimaankii acmaashii jawaarixda xubnaha laga sameynayo wanaagguna marku muxuu ku dhamaystirmi karaa yani iimaankaasi camalkaa saalixa waa in lagu taagnaadaa oo lagu sugnaadaa ilaa laga dhimanayo taasaa marka arrinku ku hagaaga oo wanaaggii la doonayey iyo jannadii la doonayey lagu helaa billahi towfiiq